sannadihii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya ku soo noqnoqonayey abaaro iyo biyo la'aan haddaba soomaaliya ma leedahay biyo ku filan waa mawduuca qaybta labaad ee barnaamijka taxana ayaanu kaga hadlayno biyo yaraanta ka jirta deegaanada soomaaliya iyo sida ay u saamaysay nolosha dadka waxaana inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedin doona maxamed colaad xasan
dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamij gaara oo aan kaga hadlayno saamaynta dhibaatada biyaraan ay ku hayso bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobollada waqooyi bari bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maalin kasta bulshada reer miyiga ah iyo magaalooyinka ay dadkoodu saboolka yihiin ee guud ahaan dhulka saxaraha ka hooseeya ee afrika boqolaal milyuun oo qof ayaa la dhibaataysan helisla'aanta biyo nadiifa oo ay cabbaan sidii intiinii dhegaysatay barnaamijkeennii shalay baxayaad ku maqasheen soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha lagu tiriyo dalalka ay biyaha ku yaryihiin ee afrika tuulooyin ku yaalla bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobollada mudug iyo galguduud ayaa ka mida meelaha biyayaraantu ay ka jirto oo dadku ay dhibaato ku qabaan deegaanka xeraale oo ka tirsan gobolka galguduud iyo tuulooyinka hoos taga ayaa ka mid ah meelaha dhibaatada biyola'aan ay ka jirto suldaan cabdirashiid cusmaan oo cadaawe loo yaqaan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee deegaankaas suldaanka oo ku jira da'diisa toddobaatanaadka waxa uu ku noolaa xeraale muddo afartan sannadood ka badan wuxuu iga warramay dhibaatada biyola'aaneed ee deegaankaasi ka jirta biyola'aantu waa baahi aada u weyn baa ka jirta magaalada gudaheeda hadda way yaro roon tahay laakiin baadiyaha nagu dhow dhow boqolkiiba boqol bay ooman yihiin hadda magaalo mayaraan la yidhaahdo oo nagu dhow waa gartay waxaad ii sheegtaa fuustada biyaha ah magaalada xeraale imisay ka joogtaa hadda hadda saacadan aan kula hadlahayo soddon kun bay ka joogtaa baraaguhu hadda markii ay baraagaha biyahooda yaraadaan waxay noqonaysaa lixdan kun haddii baraagaha biyuhu ka dhammaadaanna waxay noqonaysaa boqol kun bay noqonaysaa sidoo kale deegaanka bacaadweyn oo isla gobolka galguduud ka tirsan waxaa ka jira dhibaato taas suldaanku uu sheegayo la mida maxamed saciid axmed cali waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka bacaadweyn iyo maamulka deegaankaas aada iyo aad bay uga jiraan walaal degmada umadaha ilaahay badanaba ealda u mudan ama bom ha ahaadeen ama eerriig ha ahaadeen anagu midna ma hayno waa gartay marka baaxadda dhibaatada biyola'aaneed ee deegaankiina ka jirta intay la eg tahay waxay la eg tahay laba boqol iyo soddon iyo shan kilomitr weeye waxaad iga warrantaa fuustada biyaha ah deegaankiina bacadweyne misey ka joogtaa fuustada biyaha oo dareemaysa ummadda ku nool ama dayarka ama agoonka ama cayrka waxay ka joogtaa meesha ugu yari lixdan dad way ka meel dhexe oo hal kilomitr iyo bar u jirtay ka garab aroortaan wixii markaas xoog leh dadna hadda waa dad ama da-ah ama sariir ku aruuray ama aan awlaad lahayn oo ma dhaansan karaan meelahayna sideetan kun fuusadu ku tagtaa meelahay lixdan ku tagtaa dad ankee magaalada u muuqda ay boqol ku tagtaa waa jiraan ma garad dadka ku nool gobolka qaarkood waxay kiraystaan si wadajira booyado oo ay biyo ku dhaansadaan xilliyada oonleyda ah qaar kale ayaa dameero iyo awr dhaansada kuwana waxay maalaan dhabarkooda waa kan maxamed saciid mar kale ariiri weeye ankee dameerihii awal aadi jiray meeshaas waxaa galagooyey bacad way mari waayeen dadkii qofkii xoog yaraama dayarkii way gaari weysay way dhaansan waayeen waxaa dhacday dad biyaha markii beelaha kale wax la yimaadaan oo waxhaystaa sanag sanag biyaa loo qaaraanto sidii maaragtay dad qaxootiya oo halkaas ay dhibaata ka haysato iibsana karin doonashadana ay ku fogaadeen badeerihiina ay ka goobay jidkii meelaha ugu daran ee dhulka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ay biyola'aantu ka jirto waxaa ka mid ah gobollada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobollada gedo iyo gobolka bakool cali ciise waxau ku nool yahay degmada ceel barde ee gobolka bakool walaalow meeshan biyo ma laha waa markii hore roobka intu da'ay banaamaha laga heli jiray hal riigaa ku yaallo riigga ku yaallana waa dadka kuma filna hataa ma laha riigaasi wax lagu shubo oo nafta ah oo nimanka deegaanka wax ma hayaan kuwa soo barakacay waa ma hayaan kuma filna xoolaha iyo dadka meesha oo u dhow oo riig masubceel biyo kale waa konton iyo shan kilomitr oo meel la yidhaahdo la galay oo konton iyo shan kilomitr mase lixdan lixdan kilomitr u jirta labadaas dhacdooda waxa oo biyaha ma jiraan waa gartay marka fuustada biyaha ah misey ka joogtaa deegaankiina deegaankaynna waxay ka joogtaa maantii shalay waxay bilaabatay lixdan kun oo shilin soomaaliya lixdan kun oo shilin soomaaliya oo la helayn waayo xataa la helayn biyo oo nadiifa ma jiraan dumarkiiyo gabdhaha gaar ahaan waa kuwo culayska ugu badan uu ka haysto iyagoo masaafo fogfog laga yaabo inay u lugeeyaan si ay uga soo arooraan ceelal biyo ku jira waro togag ama biyo fadhiisinno biyahaas oo aan nadiif ahayn cudurrona ay ka dhalan karaan halisna ku ah naftooda tan carruurtooda iyo guud ahaan ta mujtamaca hooyooyinka iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool meelaha biyola'aantu ka jirto ayaa dhabarka ku soo qaada biyo lagu qiyaaso culayskooda ilaa iyo afartan bawn ama inka badan siddeed iyo toban litir culayskaas oo u dhigma boorsooyinka ama alaabada loo ogol yahay rakaabka dayuuradaha raaca inta badan ayraboorada caalamiga ah nuunaay xasan iyo door waxay ka mid tahay hooyooyinka dhibaatada biyo aroorka ay haysato waxayna ku nooshahay degmada ceel barde ee gobolka bakool oo ay qaxooti ku tahay waxaan u marnaa meel adi maxay ahayd riig ahoo magaalada kor ka jiro oo halacsigaha yaalla adi subaxdii horaa la furaa xoolaha geela iyo dadka iyo waxaas dhan meeshay ka dhaansadaan annaga marka dad soo barakacay oo maxay ahayd i sagaashan kilomitr magaalada oga soo barakacay oo meel iska degan oo buushashaha guryo iyo waxba aan haysanin baa nahay biyana jirgaan jirgaan iyo waxaasoo xaafadaha ka qaraabana aan ku dhaansanaayoo dhabarkan waxaan ku keensanaa toba ish tobanlayaal iyo jirgaan dhabarka kusoo qaadanaa shanlahana maxay ahayd laba shanlana laba gacmood baan kusoo kala qaadanaa saas baan guryaha maxay ahayd biyaha u isticmaalnaa oo xaafadaha ee u geysanaa oo inta ilmaha yaryar iyo wax la qabees iyo dhardhaqiid iyo waxba ma jiraan cuntadii iyo waxaan wax ku karsana biyahana waa biyo qareer oo maxay ahayd waxba lagu karsan karinoo oo dhanaan ah waay xoogaag oo ayaamo hore wax shuban shuban biyahooda waxaa saas dhacay ceelashii oo saan ahayn wayba gureen waxba kuma jiraan hadda ka hor nadaafad xumo oo heerkaas gaartay laguma dhicin laakiin waa dhibaataysan nahay oo biyihii waxma haysana fuusadii lixdan kunoo shilin soomaali aha la gadaa tuulada qudus oo hoos timaada deegaanka doon dheere ee gobolka shabeellaha hoose kana fog webiga shabeelle waxay ka mid tahay meelaha ay gobolka kaga nool yihiin dadka xoolodhaqatada ah gaar ahaan geeleyda iyo loolayda dadkaasi ayaa webiyada gobolka oo ay ka fog yihiin awgeed waxaa mararka qaar la soo darsa biyola'aan libaan axmed nageeye oo ka mid a dadka tuuladaasi ayaa ii sheegay in tuulada oo beri looga guuray biyola'aan hadda lagu soo noqday markii dad qurba jooga ay ceelal tabarrucaada ka qodeen
tuulada meesha la yidhaha tuulada qudus waxay ahayd meel aan haysdegayn oo cibar ah oo qof bini aadamku aysan jirin hadda ayaa waxaa abaabulnay annagoo ah dadka meesha deegaanka ah waxaa meesha laga asaasa ceel ayaa waxaa ka qoda dad maaragtay soomaali ah ceelkii ay ka qodeenna waxaa hadda degan tuuladaasi qudus la yidhaha ee marka loo yaqaan biyocadda dadkaasna waxay maaragtay marka hore ahaan jireen dad biyo la-aanta dadka ugu kala taga meeshan maaragtay aan u soo degin biyaan u aadi jiray meelaha webiyada sida maaragtay bulamareer ilaa yaafgooye meelahaas ilaa jowhar waa meel maaragtay cayl aan u dhoweyn ceelka agaa waxaa ceelka ugu sokeeya ugu jiraa ilaa iyo afartan kilomitr waana tuulo dadka hadda degan yihiin oo maaragtay ay ku nool yihiin ceelka waxaa diikacaba xoolo badan iyo dad aad maaragtay ugu nool waana meel runtii u baahan in horumarin iyo loo helo waxyaaba maaragtay kasii badan waxbarasho iyo iyo caafimaad magaalada hargeysa ee xarunta somalilan oo ka mid a dhulka ay soomaalidu degto waa magaalo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso inay ka badan yihiin siddeed boqol oo kun oo qof waa magaalo marka la barbar dhigo dhulka kale ee ay soomaalidu degto xasiloonayd in muddo ah laakiin waxay la wadaagtaa dhibaatada biyola'aanta saynab xaaji maxamed yuusuf oo ka mid a dadka ku nool magaalada hargeysa ayaa v o eda uga warantay dhibaatada biyola'aaneed ee haysata qaybo badan oo ka mida bulshada gaar ahaan kuwa dhaqaale ahaan tabarta daran waa qofkii jeebkii biyaha marka runta la doonayo waayo wax weeyaan dad baa jira aan arkinba biyahaba oo maxaan hadaan iibsanba karaynin oo taangii halkaa sidii dul caddi oo kale taangii halkaa yaalla intay cararaan dee kun shilin ama laba kunoo shilin ama laba kunoo shilin soo sanaya maxaan dhahay taangiga biyaha kasoo siisanaya labadaa kunoo shilin markay soo qaaday haweenayda toban kunoo shilinna laga yaabaaba inuu odayg uga soo xarbiyo u keenay marka labadaa kun soo qaada jirgaanka maylmihii bay siisaa cabsiisaa ama bariiskii bay ku karisaa ama gurigii bay ku hagaajisaa ama dharkii bay ku maydhaa waa qofiyo jeebkii waa qaliil waa biyo aad u yar waa biyo dadkii aan wada gaadhaynin oo biyo gaadhayaba dama jirna way iibsadaanba dadku biyo inlayne marka waxaad arkaysaa mararka qaarkood adoo sulugu ku jira qofkii xitaa maalqabeenka aha ka soo qaad isagoo sulugu ku jiro adda biyihii shubtay ayaa markuu maydho saabuntiis mariya iska dhex waayayaa biyihiiba ay noqonaysaa markaa hadda xabad masaxaa meelahan kasoo qabto wejigun qofka biyaha saabuntun lagaga rogo dowladduna dee cid walba ma wada ogaan karta laakiin dadku iyagay sogaysiiya dadka kinaalka halkaa ka xidhan inay maxaan dhahay ay dowladda ogaato wuu ku yaraanaya because waxa weye nin aan doonayn cadaalad iyo in dadka kale biyo helaan ayaa xidhay marka waa in kaas la furaa kiya markaa sida lagu furi lahaa waa in anugu ka qayliyayaan ogaadaa ina biyahayga halkaa ka xidhan yihiin dadka ku nool dhulka ay maraan webiyada ee koonfurta soomaaliya ayaa iyagu marka laga reebo xilliyada abaaraha aan dhibaato badan ku qabin biyola-aanta sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale dhibaatada biyaha way ka roon yihiin waxaana ugu wacan ceelal gaar loo leeyahay oo ganacsi ayaa geliya tubooyin guryaha magaalada islamarkaana waxaa ka jira hay-ado u qoda ceelal xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah laakiin sida uu qabo wasiirka khayraadka ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed biyaha magaalooyinka laga cabo laftirkoodu ma aha kuwo nadiifa oo caafimaadka u wanaagsan biyaha magaalooyinka waaweyn laga cabo sida magaalada xamar tusaale ahaan haddaan soo qaato baydhaba kismaayo iyo beledweyniyo biyaha laga cabo biyo oo nadiifa ma aha waa biyo contaminated ah wax kalena ma aha ceelasha magaalooyinka ku qoran waa ceelal shallow ah ceelal aan dhiib ahayn waayo shallow ah waxaa dhaca mararka qaarkood cross contamination ayaa dhaco oo ayaga iyo sewage systemki ayaa isdhex galo biyahaasoo xamar oo kaleeto statisticska aan hayno boqolkiiba lixdan iyo afar waa contaminate waa wasaq bacteria levelkeedana aad buu u badan yahay kumana haboono caafimaad ahaan in la cabo dadka way cabaan sababtoo ah yani biyo kaleeto ma awoodaan biyaha qardhalooyin ku jira inay iibsadaan laakiin dowladda ayaa mas-uuliyad saaran tahay in biyahaas wax laga qabto
intaa ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo gaara oo aan kaga hadlayno xaaladaha biyo ee soomaaliya haddii allah awoodda lahi oggolaado qaybteenna saddexaad oo aad berri maqli doontaan waxaan kaga hadlaynaa colaadaha ka dhasha biyaraanta iyo wadaagista ceelasha iyo ilabiyoodyada kale gaar ahaan dadka reer miyiga ah inta ka horraysa waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabaadiino